bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda maraykanka diyaaradaheeda ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe iyadoo duqeymaha la sheegay in lagu bartilmaameydsaday saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka basra oo ay gacanta ku dhigeen dhowaan waxaa la tilmaamay duqeynta mid ka mida gantaalada inay haleeshay saldhigga ay al-shabaab ku lahayeen halkaa khasaarooyin kala duwanna uu ka dhashay sida dadka deegaanku ay sheegayaan inkastoo wararkaasi aysan weli ka hadlin dowladda maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxaa la tilmaamay gantaalada ilaa iyo saddex inay gaarayeen lagu dhuftay goobta ay al-shabaab ku sugan yihiin ee basra oo ay gacanta ku dhigeen maalintii shalay kadib markii halkaasi la tilmaamay inay isaga baxeen ciidankii dowladda iyo kuwii amisom ee gaaray waxaana la tilmaamayaa in laba ka mid ah gantaalada ay ku dhaceen goob beeraley ah walow aan lasoo sheegaynin khasaare kasoo gaaray dad rayid ah waxaana la tilmaamay mid ka mid a inuu ku dhacay saldhig ururka ay ku lahaayeen gudaha deegaankaasi ay la wareegeen waxaa haatan lasoo sheegayaa deegaanka duqeynta ay ka dhacday in ay ka jirto xaalad kacsanaan ah iyadoona inta badan dadkii ku dhaqnaa deegaanka basra ay isaga barakaceen kuwaasoo na raadinaya nolol ka wanaagsan tii halkaa ka jirtay maadaama ay ka baqdin qabaan waxyeelo kasoo gaarta dareer mar kale halkaasi ka dhacdo iyadoo saasaan dagaalna haatan halkaasi laga dareemayo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inay kaabiga ku hayaan degmada waa deegaanka basra oo ay maalin ka hor isaga baxeen waxaana sidoo kale wararkii ugu dambeeyay halkaas aynu ka helayno ay sheegayaan in ciidamadu ay ka kala tageen degmooyinka balcad iyo sidoo kale degmada afgooye waxaana deegaankaasi toddoba kilomitir ee u jirtaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxayna ka tirsan tahay gobolka shabeellaha dhexe wixii warar ee kusoo kordho wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlaya arrinta basre waxa uu sheegay in ay tahay hadallada qaar kuwo been abuur ah oo ay gacanta ku hayaan deegaankaasi ciidamadooda waxa uuna sidoo kale sheegay in ay haatan kusii raad joogaan koox ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo uu sheegay in gabaad ay ka dhiganayaan deegaano ku dhowdhow halkaasi
diyaarna waxay u yihiin hadda roobku markuu taago hadda inaan nacaadno oo uga daba tagno meesha ay ay aadeen nimanka ameerada iyo nimanka jabhadda meesha ay aadeen baan uga daba tegayna marka beerkooda jirta waxtana aan ka leenahay mada basra adeelna markeedii hore caadigay iska ahay haddana waa caadigeedii ciidamada anaga toddoba cashaan joognay toddoba casho way awoodi waayeen ashaabina soo weerara annagaa raadsanay madaxweynesadii meelaha joogjoogay annaga saamo fiican shacabka ka ereynay iyo gacansin yaan burburinay deerka afar iyo toban baa dhimatay waana intada badan waa waa waa ka carareen meesha ma dhigi karno beeraha qasbad kuma jiro oo hal iyo laba iyo kuwa satawaadka caruuriye iyo waa jiri kartaa ma garatay laakiin xoogga al-shabaab oo jabhadda ah iyo amiirada ah iyo logistigada oo meeshaas deganaa waa ka saareen meeshaas qalamasi waa ka saareen wayna baxeen intaanaan soo gaarin bay xooggeeda baxeen waxayna aadeen dhulkaasaan kuu sheegayo haddana waxaan isu abaabulayna inaan ka daba tagno waayna ka saarray annaga iyo ciidamo kale oo saaxiibanahay oo ah sooga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka qaybgalayay munaasabad lagu daahfurayay nabadgelyada gobolka banaadir oo ay ka qaybgaleen xubnaha baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose wasiirada dowladda maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ayaa habeenimadii xalay lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska ee jenaraal kahiye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey goobta waxa uu sheegay in ay tahay arrinta mid lagama maarmaan u ah in shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee la doonaya in dalkooda looga saaro iyadoo xusuusta iyo qalbiga lagu hayo dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal taasina looga baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka garabsiiyaan dowladda sidii looga dhabay lahaa in shabaab laga ciribtiro soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimo kale oo haatan taagan oo ka jira soomaaliya xaaladda dalku ku jiro waxa weye xaalad dagaal xaaladan dalku wuxuu ku jiray muddo toban sana ah waxaa isweydiin leh maxaa keenay ileen dagaal wax sahlan maaha haddii dagaal uu jiro waxaa istaagaa wax alla wixii horumarin ah ay ka mid tahay waxbarasho hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto ganacsi hadday noqoto waxbarasho wax walba waa istaagaan haddii uu dagaal jiro maxaa keenay toban sano wakti yar ma
keenay dalkan inuu ku jiro muddo toban sana ah dagaal xaalad dagaal uu ku jiro waxaan idiin sheegayaa caawa cilada meesha taalla oo rasmiga ah xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro waxaa dagaal ku jira oo keliya dadka dawladda ah oo keliya iyagaa waxaa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo soomaaliya muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka waxaan ku jirnaa oo muddo toban sano ah weli dagaalkan inuu socdo oo aan isla helin la'nah taageerada shacabka iyo kalsoonida shacabka ay u qabaan madaxdooda ay u qabaan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday inay dowladda uu hogaamiyo ay ka shaqay leedahay mucaaradad gudaha ah oo siyaasiyiin ay horboodayaan waxa uuna sheegay keliya mar ay jirtay hal bil xukuumadda uu soo dhisay in mucaaradka uu ku bilowday kadib shir ka dhacay dalka dibaddiisa taasina ay tahay midda ragaadisay waxa uuna tilmaamay inay tan la mid tahay kuwii soo maray dalka dowladihii asiga ka horreeyey oo sidan oo kale mucaaradad la kulmayey
anugu maanta qalbigayaa idin kala hadlaya waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey toddoba bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bari jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yidhi dawladdan waa in la mucaarado waa in laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo wan maba dhalanba dawladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarashay ku jirtaa markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indho lahayn dhagana lahayn oo ah dhaqan hore u jiray
waxaa xusid mudan in maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta inta badan dhaliilayay dowladdii ka horraysay inta badanna la hadlayay warbaahinta soona hadal qaadayay waxyaabaha ka qaldan dowladda inkastoo haatan taasi ay jirto haddana waxa uu wajahayaa cadaadisyo badan oo kale kaga imaanayo siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar waxaa jira siyaasiyiin ayagu si aad ah u dhaliilaya amniga dalka oo hurmud u yahay sida ay sheegayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inkasta uu madaxweynaha tiro dhowr jeer hore iclaamiyey dagaal ka dhana kooxda al-shabaab haddana ma jirto wax muuqda oo ka hana qaaday hadaladii madaxweynaha kasoo yeeray ee ku aadan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ehelada qaar ka mid ah gabadhii ay dhowaan la tilmaamay in uu dhibaateeyey askari ka tirsan ciidanka ammaanka puntland haatanna gacanta lagu hayo oo ay qabteen ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan inaysan marnabo ku kalsoonaa karin cadaaladda ka hana qaada deegaanada puntland oo askarigaasi la sheegay in dib loogu celi doono laguna maxkamadaynayo mid ka mid a ogaasyada beesha ee kasoo jeeda gabadha waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda dhexe ee soomaaliya in arrintan ay soo farageliso sidoo kalena lagu maxkamadeeyo askarigaasi gudaha magaalada muqdisho si loo helo cadaalad ay ku kalsoon yihiin waxayna tilmaameen in puntland ay tahay meeshii markii hore laga masaafuriyey askarigaasi haatanaan laga heli karin cadaalad cawaaqib xumana ay ka dhalan karto sida uu sheegay waxaa sidoo kale arrintan ay imaanaysaa hayadoo ah oo maalintii shalay magaalada muqdisho uu ka dhacay kulan ballaaran oo ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan kaasi oo si aada looga soo horjeeday dhibaatadii ka dhanka ahayd gabadhaasi ee u geystay askariga waxaana si aada loogu mahadceliyey maamulka jubbaland oo ay ka dalbadeen in uu yahay maamul waafaqay sida cadaaladda ah gacantana kusoo dhigay askarigaasi xilli la doonayay in si qarsoodi ah looga dhoofiyo magaalada kismaayo hogaamiyihii hore ee kooxda xisbul islaam xasan daahir aweys haatan ah maxbuus xabsiguri ku ah gudaha magaalada muqdisho una xiran dowladda ayaa waxa uu sheegay in ay tahay dowladda soomaaliya mid looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato taageerada shacab ee haatan ay haysato iyadoo uu tilmaamay in looga baahan yahay inaysan marin waddo la mida midii ay martay dowladdii cabdiqaasin oo mar heshay fursadda haatan uu hayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah dagaalada uu kula jiro kooxaha kasoo horjeeda xasan daahir aweys waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dowladdu ay ka faa'iidaysato taageerada ay haysato ee shacbiga saasi beddelkeedana si ay u dhacdo looga baahan yahay wax muuqda inuu qabto haatan madaxweynaha waxa uu tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad ku wanaagsan qabashada howlaha dowladda horyaalla balse ay yihiin dad derbiga gadaashiisa taagan oo ka xishoonaya in ay madaxweynaha hor yimaadaan loogana baahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in asigu u raadiyo dadkaasi si uu u helo shaqo hufan
taageerada aada aragtay waxaa keenaya laba arrimoodaa keentay sida aan isleeyahay aniga mid waxa weye way dhibtoodeen dadku markay dhibtoodaanna yani way rabaan maaragtay wixii isbeddelahoo yimaada ayagoon maaragtay waxa ku hareeraysan eegin ayaa laga yaabaa inay u xamaasoodaan xamaasadaas marka waa meel oo dhib ah keenay midda labaadna xooga ayaantii maaragtay lixdii bilood ma toddoba waxay ahayd mooyaane aada meeshii joogtayna wuxuunbay kaa maaragtay rajeeyeen markaa iyo sidii kaloo lagula macaamiloodoo qaabdarrada ahayd ayadana waxa weeyaan yani waxay kuu noqotay adigana nuqday kuu noqotay marka waxaan rabay inaan ku inaan ku dhaho yaysan kugu dhicin sidii cabdiqaasim ku dhacday sidaan oo kale ay ahayd iyadoo la dhibtooday oo woorlooryaal iyo balaayo iyo mooryaan carradii ay maaragtay maaragtay ay dhibeen ummaddii ayaa ayaa ayuu yimid oo lasoo doortay inta shir loo qabtay sida runta ah dadkii si aan caadi ahayn sidaan oo kale loo soo dhaweeyey si aan caadi ahayna loo soo dhaweeyey laakiin maxaa ku dhacay marka waxaa ku dhacay sidaan aniga isleeyahay waa sidana maarta hadda aan kaaga digi dooneen waxaa dhacday dadka kugu hareeraysan ama kugu hareeraysmi doonaahi waa dadka wax kaa raba laakiin dadka wax kula qaban lahaa waxay waaxishoonayaan oo gadaalay joogaan haddaadan adiga gacan togaalaysan oo aada adigu raadsan oo aada soo qabsanna deh cunana kaa soo doonan maayaan inay hadda ayagu isi soo taagaan oo yidhaahdaan anaa fiicanna waa ka xishoonahay dhinaca kale xasan daahir aweys waxa uu sheegay in dowladda marnaba aanu ku waafaqaynin ereyada inta badan kasoo yeera reer galbeedka ah ee loogu yeero kooxda al-shabaab ee ah dad diidan nabadda iyo dowladnimada waxa uu sheegay shabaab inay doolayaan doonayaan dowlad islaami ah balse ay jiraan waxyaabo ka qaldan sida uu hadalka u dhigay waxa uuna ugu baaqay in hadallada la bedelo lana siyaasadeeyo si miradhal looga helo midda labaad waxa weeyaan qaabka oo shabaabka walaalow qobka shabaabka waa waa kugu khilaafsanahay waana kugu khilaafsanaa qaabka looga hadlo shabaabkana waxa weeya waa qaab aan isleeyahay waa warka uun cadowgu u meeriyo oo cadowgooda u meeriyo waaye ee war bahalkii maxay ahayd war islaamna maaha war soomaaliyeedna maaha war siyaasiya maaha war caqliyana maaha dawlad dooni maayaan maar sax maaha warkaas nimankaa dawladay doonaayaan laakiin dawladday doonayaan dawlad islaamma waan ku waan waafaqsanahay in maaragtay wax ay haleeyeen kale laakiin warka aad dawlad ma doonayaan dawlad diid waayo warkaa ma jiro dawladay doonayaan nimankaa laakiin dawlad islaamay doonaya waa laga yaabaa maaragtay tasarufku inuu ka xumaado oo aniga lafteedu aan waafaqsanahay in maaragtay wax badan ay ay ay ka halaysan yihiin ayna haleeyaan waa waafaqsanahay inkastoon ogahay oo caalamka maaragtay taariikhda waa wada garanaynaaye waxa weeyaan dad hub qaada waxhalayntooda aa badan hadafku xataa hadduu u wanaagsan yahay waxhalayntooda waa badan kama duwna dadkaas kama duwna waa macruuf waay warkii oo aad ka dhagaysanayseen khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo raadiyo wardheer waa naga inta ah intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno mar kale waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinku dhaafaya sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh